ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray mashruuca ogbaada oo lagu taageerayo beeraleyda iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay saameynta ku yeelatay isbeddelka cimilada ugu horeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay mashruucan iyo ahmiyadda uu leeyahay beeraleyda soomaaliyeed iyo xoolodhaqatadaba dhibaatada ugu badan waxaa nagu hayo waa isbeddelka cimilada oo aad iyo aad u aafeeyey guud ahaan dadka reer miiga gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo arrimaha dhirtaba dhibaatada cimiladu ay geysatay wax ugu badan waa dhulkii daaqsinka ahayoo soomaaliyana ugu badnaa soomaaliya marka laga hadlayo dhulka daaqsinka boqolkiiba siddeetan ayuu ka yahay marka dhibaata ayaa gaartay dhulkaas asiga waxaan rajaynaynaa mashruucan asiga inuu wax badan arrimahaas ka qabto waxaan kaloon rajaynaynaa insha allahu dadka beeraley xoololeyda naftoodana inuu fadhigooda ugu tago oo arintan ayagana insha allahu tacaala wax badan uu ka qabto wasaaradda cimilada iyo isbedelka wasaaradda isbedelka cimilada iyo deegaankuna oo been holdarkii ah ama coordinatorka u ah wasaaradaha aan sheegay iyo inta kale oo dhammaan muxuu ahaa ay tahay in ay wax ka helaan ama ku shaqeeyaan sanaadiiqda kala duwan ee caalamiga ah ee isbedelka cimilada laga taakuleeyo waxaan muxuu ahaa u sheegaynaa dhammaan deeqbixiyaasha inaanu daba taagnaan doonno u warbixin doonno muxuu ahaa transparency iyo shafaafad cadna ay ka heli doonaan dhammaan lacagahaas ay soomaaliya ugu taageerayaan in dhibka cimilada uu u geystay wax lagala qabto waxaanu rajaynaynaa mashruucan iyo taageeradan ay na siisay g c f inay wax badan ku biiri doonto si dadka soomaaliyeed ay ula qabsan lahaayeen dabeecadda isbedeshay noloshooda ugu salayn lahaayeen dhibaatooyinka ay keentay isbedelka cimilada oo ay ka mid tahay abaar soo noqnoqotay markii roob yimaado daadad ay dadka qaadaan kulaylka oo batay cayayaano iyo xanuuno aan hore loo aqoon oo batay iyo dhibaatooyin kale waxyaalahaas ayaa loogu talagalay mashruucan inuu dadweynaha ka caawiyo sidii ay ula qabsan lahayn isbedelka cimilada oo waxsoo saarkooda iyo tabcashadooda ugu salayn lahaayeen maanta duruufta ay ku nool yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay mashruucan isagoo sheegay in ahmiyad weyn oo u leeyahay dalka gaar ahaan ah arrimaha la xiriira la qabsiga isbeddelka cimilada iyadoo cadaaladda la eegayo la keeno miisaska waaweyn ee sida green climate fund oo kale wuxuu inoo sheegay inaynu nahay ta labaad marka tartan weyn kuma jirno inaynu ta koowaad galne inaynu labaad iyo koowaadba kasoo baxsanaynu rabnaayo aynu hormood u noqono dowladaha la tacaalay isbedelka cimilada marka isbedelka cimiladu wuxuu u baahan yahay adhaaf guud dood dheer geli mayno wuxuu u baahan yahay horta in laysla qiro inuu yahay halista ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed maanta kusoo baxsatay xataa shabaab oo hadda aynu dabargoynayno meelo kooban kusii haray waxaa ka halis badan isbedelka cimilada oo bad iyo berri bar iyo beer xoolaadba saameeyey oo u baahan aqoontii iyo kartidii lagu maarin lahaa dunidu oo idil ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii hoos loogu dhigi lahaa saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalkii ay saameynta weyn ku yeelatay